waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal laba toddobaad ka hor sidaan barnaamij halkan ka baxay kusoo qaaday xidiga aqoontu waxay ka mid ahayd kasmooyinka soomaalidii hore ay ku horumartay maantana waa kasmo kale oo iyadana ay in doora ka yaqiineen waa faalka oo lagu qeexa inuu yahay farsamo mala awaal ku dhisan la sheegana in lagu ogaado waxa soo socda ee dhici doona amaba ahaan doona mulaad laleeyahay baa faalka loo dhigtaa cabsi ruuxa ama degaanka kusoo korodhay waa loo dhigaa qof la waayey meel uu ku dambeeyey in la ogaado waa loo dhigaa xoolo baxsaday in la heli doono inaan la heli doonin iyo ambada in laga baadi goobo ku habboon waa loo dhigaa col duulay guul iyo guuldarro mid uu la soo laaban doono waa loo dhigaa guul aad damacday inta aanu guntanin in cirib dambeedkiisa aad wax ka ogaato waa loo dhigtaayo gabadha reer hebel inay abshir kuu noqon doonto iyo in kale ayaa laga toynaa guga ama daysa soo aadani aadan iyo abaar midka ay noqon doonaan waa loo dhigaa haddii lasoo gaabiyo faalka waxaa loogu idhkadaa shar iyo khayr sii ogaanshaha arrin kasta oo ku saabsan qofka ama guud ahaan bulsho weynta uu ku dhex nool yahay waxaa timaadada la soo gudboonaan kara asar ahaan faalka dhulka ayaa lagu dhigaa sidaa darteed baa carabta oo ummadaha ku xeeldheer ka midihi ay ugu magacaabaan cilmu raml oo macnaheedu yahay cilmiga camuudda amaba carada hase ahaatee waayo dambe ayaa waxaa la bartay in lagu dhigo tusbaxa aleesha kuusha iyo wixii lamid a farsamo ahaan wuxuu faalku ka koobmaa dhibco lix iyo toban bayd u qaybsama kuwaasoo kale ah kawshad laaxig madaxweyne bayaad yulkhad guntane ximre inkiis baryaale cuqle caynsane garbaraar dariiq ayuub jaamac iyo qoqoble iyada oo aan loo fiirsan baa faalka dhulka lagu dhigaa dabadeedna baydadka soo baxa ayaa la isku jarjaraa lix iyo tobankaa bayd oo aan soo xusay ku waliba waxbuu u taagan yahay guud ahaanna waxay u kala qaybiyaan bayd siciid iyo bayd naxsi oo loola jeedo bayd qofkuu u baxaa uu siduu rabay iyo wanaag ka fisho iyo mid uu ka naxo oo hadduu u baxo uu hadhaleel uga allabaryo haddii la kala qalana bayd siciid waxaa ah garbaraarka baryaalaha madaxweynaha laaxiga bayaadka iyo qoqoblaha halka afyuubka ximraha inkiiska iyo guntanuhu ay bayd naxsi ka yihiin cuqle iyo caynsane labada dhan xumaan iyo samaanba waxbay ku leeyihiin jaamac iyo dariiq hadday kuu baxaan mar walba wanaag bay sheegaan yulkhad iyo kawshadse shar iyo khayr midna ma sheegaan ayay odhan jireen faaliyuhu isagu markuu doono iskiis faalka waa u dhigtaa cid kale oo muraad lihi hadday ka durraamatana waa u dhigaa kadib markuu ka ogaado halka uu walwalku ka hayo marmar baase isagu dhigayaa ama cid kale u dhigyaaba waxaa soo booda waxaan haabka lagu hayn lana filayn tusaale ahaan isaga oo u dhigtay amaba loogu dhigay meel heble inuu shaqo fiican ka heli doono iyo in kale ayaa waxaa bannaanka isa soo dhiga faal sheegaya in toddobaad gudihiis uu dadka aakhiro ku biiri doono waa halkii uu ninku ka yidhi kaaf iyo kala dheeri iyo kaan u dhigtayba maaha maanse iyo mahmaahda faalka iyo waxyaabaha la xidhiidhaa aad bay sugaanta soomaalida ugu xusan yihiin gabyaawale waana siday u badnayd waxbuu ka yaqiin allaha u naxariistee sayid maxamed cabdilla xasan oo howlihii gobonnimo doonka ka sokow ka mid ahaa culimmadii waaweyneyd ee soomaalida ayaa meelo badan oo gabayadiisa ka mid ah faalka ku xusay tusaale ahaan waxaa jira gabay uu u tiriyey cali dhuux oo ay col ahaayeen kaasoo tudcu ka mid ah uu ugu dardaalwarinayo uguna sheegayo inuu faal u dhigay kadibna uu cuqla u baxay sidaa darteedna goor aan fogeyn uu gacan daraawiisheed ku bixi doono wuxuu yidhi waadiga cidoodaya haddaad goraya cawlowdo ceelkii dannoodiya haddaad caada kor u dhaafto casintaada waan kuugu iman meesha iyo ceege waa lagu camaadaya wad baa cawga kuu yimiye cuqlaa adiga kuu baxay haddaan kuu coraaftamaye haddaad cararto ceeliga badeed yaa ku soo celinay allah isagana u naxariistay salaan carabey ayaa jeer wuxuu gabay ku canaantay nin ay xigaal ahaayeen oo cabdilaahi baashe lagu magacaabi jiray dad badan oo ninkaasi maagay kana eed sheeganaya ayaa salaan u soo dacwooday dabadeedna tuduc ka mida gabay uu ku waaniyey ayaa wuxuu ahaa hadba tolaanu caysh midax dhahaad nagu cadhaysaaye cabbaar gibina meel uma fadhidid cisiya maamuuse cuqla miduu u baxay baa tahay aan caabudayn axade cimrigiisa nimaan laasanayn looma caal helo inkastoo wadaadada qaarkood ay xaaraan ku sheegaan haddana ragga faalka dhigaa culimana way lahaayeen waxayna qabeen diin ahaan inuu bannaan yahay taasoo ay u daliishan jireen xadiis macnihiisu yahay inta wax laga sheego faalka ayaa u run badan si kastaba ha ahaatee maanseyahanada qaar ayaa rumaysnaa inuu bannaan yahay qaar kalena waxay la ahayd in dembi uun laga kororsado taana maan ku tusaaleeyo maxamed aadan caws oo yowale ku magac dheeraa iyo samatal baxnaan oo ay isu gebi jireen wixii ay arrimahaas iska yidhaahdeen yowle ayaa araarihiisa middood wuxuu ku faanay inuu yahay nin faalka iyo xidigahaba wax ka yaqaano marka uu gabay maago iyaga la tashada markaa buu yidhi sida oday maluugaha bartay iyo mooradiiyo faalka hadda meesha ii muuqata yaan mirar ka sheegaaye balaanmariyo maansada ana igu majeertaanabigu samatar oo sida tixdiisa ku cad isaguu rumaysnaa xidigaha oo wax laga sheego iyo faalkuba inaysan bannaanayn ayaa ugu jawaabay mooradu ma fiicna iyo nin faal lagu majeertaaye mar hadduu maluugaha yaqaan iyo mareeg dheerta isaga iyo fircoon ba isku mida maalin aakhiro eh anse macallin diin laanahay oo dhigaya mawliida sida sheekh muftiya oo cilmiga madar ka sheegaya balaanmariyo maaweeladan maahirkeed ahayb cismaan yuusuf oo maanseyahanimada ka sokow ahaa nin diinta islaamka wax badan ka yiqiin kutub doorana akhristay ayaa tixdiisa middood wuxuu ku sheegay faalka oo la dhayalsadaa inay badownimo iyo aqoon darraba tahay kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii isaga oo taageerayaashii s y l ka mid ah ayay murmeen rag gumaysi taabac ahaayo ay la ahayd inaan soomaali weligeed gob noqon doonin calanna yeelan doonin cismaan ayaa dabadeed dhulka faraha geliyey saa waxaa u soo baxday inay dhab tahay oo gobonimo buuxda uu dalku heli doono in leegadu ay guulaysan doonto iyo bisha luulyo in gumaysigu uu sharaaftiisa guran doono wuxuu yidhi burhaanta faalku leeyahay ninkaan baranin baa mooge baadil aan run sheegaynin yay badowdu moodaaye buruudka iyo awtaaddu waa badartamayaan hadbana waisbedelin oo mid bay bilicdu raacdaaye bayaadka iyo guntanihii haddii boorka lagu reebay bariweynihii tobanka sow baarax uma seexan beli aan fogeyn baa la arag baab la moog yahay ee miisaanka waa kaa barkaday beyt saciidihiye bisha luulya oo dhow waxay soo baxaan andhowra buu yiri waxay soo baxayna cismaan bay u marag fureen dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo